raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ka dhowaada qodobada wararka hamignama idaacadda warsan uu ku siin hayta maybaa ku mid aha gudoomiyaha degmada buurakaba oo faahfaahiyay howlgalayo ku fuliyeen deegaano hoos ku-aan degmada buurakaba shacabka magaalada beledweyne oo ku hadlayay go-aanadii hakubaaya ee shirkiyay magaalada kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka hiirshabeelle oo ku hadlay xaalado amni dare ee ku jara magaalada muqdisho xillo dhow aan ismeylasay booqday ethoobiya eritrea oo adad iyo dib anfuri maraykanka oo kordhiyahay dagaalka doonarska ee soomaaliya ammaanka xarumo degmooyinka magaalada muqdisho oo siwiilan adkayay mayata sababta maraykanka uusan ka hanjabay maxkamadda caalamiga ee dembiyada fiinland oo shacabya een kudigtay baasabooro ah walku qaldiniina
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hantaasay dhegeystayaal maybahaana qodobadii ee wararkan ka door karoonay haatana ha ka dhowaada warkii ofadsan gudoomiyaga degmada buurakaba ayaa faahfaahin ku biyey howlgalo ayo ku fuliyeen deegaano hooskoya degmada buurakaba gudoomiyaha degmada buurakaba ee gobolka ba ee waraysi gaaraysi idaacadda warsan iyo mayba uuse sharxaad ku biyey xaalado guud ee degmada buurakab iyo deegaanada hooskoyaan maybana saas oo kale uusa faahfaahiyey howlgalo dhowaana ciidamada degmada buurakaba iyo ku sameeyeen duleedka degmada buurakaba meelasey oo iyo kala dagaalameen ciidamada al-shabaaba gudoomiyaha mayba uuse sheegay anti howlgalyo iyo ka safeeyeen wadada iskahiraasi deegaanka daynuunay iyo degmada buurakaba usoona tilmaamay intii howlgalka sidii la fadaa usaha ka dhamaaday gudoomiyaha oremagas ku hadlaya mayba hadaliis kumid haayana lama jiraan nafteedii galicni haay ciidanka dhibaatadii kolay qorshe oon nagashadii nimanka jidgooyo meelo kasoo been haay qorshahaas anbana ciidan badan ahaanin waana ku guulaysnay alxamdulilah ilaahi mahadon ila afar qof wada dhaawacno deri iyo rajab hoogeedi haadada kasaawa kadib dagaalka kuni aqaadnay dagaal kuni aqaadnay nimanka ilayo jidgooyi meelo kusoo biyaan inin sheegay almacarin ee kuni aqaadnay dagaalka nimanka meelo jidgooyi kusoo biyaan haweerarni kolay suduna aaladasun argaanayn anaqalaso ciidanka baabur oo hoomee b l oo masaakinanti afduugan yaxa kataxduumidan iyo wasku weeraan qaabkii oo macarin shacab oo kale saabsan walkadeeri shacabkana tis baaburka shacabka dadka dhawa
gudoomiyaha ayaa sidaas oo kale maybaa ku hadlay dhinaga caafimaadka degmada buurakaba usa sheegay intiiya eedan liidataa waa degmada geliya koonfurta dalka taariikhda badan waayo oo intaasoo qarni jirto ilaa geed afar boqol iyo heertuuda hoos gooyaan waa degmada koley xuduuduleedna saddex boqol inaga toydinu hiiraan inaga baay iyo ilaa iyo shabeelada waa degmo oo eediyada baaxada aan weyn waayo oo geega oo lakasa taariikhi ee waaye runtii eediyadan hadda aaladii anfaydate balse inkastana si dargeed isbitaaladii oo dawladii hore aan dhiseen oo isbitaaladiina geed aan shaqeeyahayna ilaa iyo hadda heedama anjogyaalka aan dhaqaayaan aan lahayna hadda oo keliya ini oo niman jaalida isbitaalka oo kule hadadhisaansidasina socotaan kale oo barada isbi ka sinkarita isbitaal oo subax dagila ka dhintaan isbitaalkaas oo insha allah waqti dhowrada jaaw inaysu dhamaado qof dhamaada inay qarabsha iyo bilaqolisha iyo dhaqaatiir inay halada dhaqaatiirsan ka jeeyaan hadda balse laakiin intijari walnahaata iyo ilaa iyo waxyaalo yaryar oo qaraajadeeda iska haasaan hadda kinshaagay kule caafimaadka ee niidanka liidata walaalkay sidaas la socotaan in badan lahareedni wasaaradda caafimaadka koonfurleed ilaa iyo tijaa mutaxayna eedayaal badan oo sida hadda world fishing inay oo maaran alborasaasyaal badan oo nukulay kala hadal meel jiraan oo inuu isbitaalka inay eedigaatanka qabata sidoo kale nin sheegay in isbitaalka NGO kamid ah NGO-yaalka oo gobolka Baayne kulay oo agreementi wax la kaleeno hay'ad World Vision ilaa iyo Yonada Amos mina waxaan idin sheegnaa qawabta sunnada ka halahayna shacabka magaalada beledweyne ayaa ku hadlay go'aanadii ha ku bixin shirki magaalada Kismaayo la ka qobadaaya Bashiir Cabdullaahi Ismaaciil faafaynta warkun beledweynaha ku diray qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa waxay ka hadleen go-aankii madaxda maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada kismaayo kaas oo ahaa in ay hakiyeen xiriirkii dowladda dhexe ee soomaaliya waa kelmaday ku qaldan yihiin cadow yidhi aabbaha kuma rabo oo kale waaye aabbaha dhalay hadduu yidhaa kuma rabo arrintoodii ay ku hadleen waa intaas waa sidaas oo kale waa maamul goboleed yacni waa goberatore ninkaas waa goberatore maana madaxweyne maaha haddii marka ay u qabaan inay intay goostaan ee adduunka kale la qabsan karaan riyo beenahay riyoodeen waxaan u sheegayaa aabbahii dhalay waa waaye dawladda dhexe ha isu xishoodaano ha ka tala sulaano intaasaa kula dardaarmaya haddii dawladda dhexe ay madaxda dalki waaye ay damacsan tahay in ay maamul goboleedyada sidii ay ku heshiiyeen laba maamul goboleed shanta maamul goboleed iyo madaxda dalka u sarraysa waxay ku heshiiyeen ayagoo is garanayaan haddii midkood uu ka baxay ballanta kii ballanta ka baxay oo ballantii ku noqo madaxweynaha dalka soomaaliya waxaan leeyahay shacab dal iyo dibad kaa taageer iyo sii niyadooda xumaanin madaxweynaha waxaa kaloo leeyahay ardayda macallin ardayda hadday ku qaldanto waa inuu ardaydii ardaydiis mar kastaba oo horta u madax kala aha qalad iyo sax waxay keenaan yaysan dhicin dalka in todoba iyo labaatan sano dib u dambaysa iyaan nagula celin aan ka hadlo fikirkay in ay dirbada kasoo horjeesteen xogeenadoodii taasoo u muuqatay go-aan ay ayagu jeebkooda ku wateen oo aysan kala soo tasheen dadkoodii iyo dadkii shaqadu kala dhexaysay xitaa xag marka waa barnaamijka meel gaabana waa dan shaksiyadeed ma ahan dan guud waxaa meesha la isugu tegay runtii waxaa loo arkaa nimankaas hogaamin kooxeedyada cusub ee laba kun siddeed iyo toban qarniga kow iyo labaatanaad geeska afrika hadda ka jira soomaaliya waxa waaye inay hogaamin kooxeed kale ay usii baahnaato ama uu kasii jiro waa dhibaato kale oo weli kasii taagan sidoo kale waxa ay sheegeen in shacabka aysan ka warhaynin lacagaha loogu deeqo soomaaliya meelaha lagu bixiyo anigu fikirkayga oo shaksigayga ah waxaa ay ila tahay dhaqaalaha ka baxa hirshabelle oy dawladda hoose qaadayso wixii soomaali ah oo dhaqaalo laga qaadayo maamul goboleedba magacooda sheeganayo waa in horta dawladda dhexo oo maamul goboleedyada haysato oo madaxdooda ah waa in horta dalka wax ay ugu qabtaan dhaqaalaha la qaadayo haddaan wax lagu qabanaynin yaan wax laga qaadin shacabka haddii laga qaado waa in shacabka dib loogu soo celiyo oo shacabka waxbarasho lacag la-aan ou helo koronto lacag la-aan ou helo shacabka qof walba oo xur ah meeshuu mari karo oo maro oy ammaanka sugaan waxyaabaha ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa oo aan ka maqlo markii aan akriyey kumarkeyga in jawhar iyo muqdisho waddada udhexaysay dawladda dhex lagu eedeeyo runtii inaysan ka maarmi karin ayagaa sheegaayo oo waxay leeyihiin may waddada noo furan afkooda ku sheegayaan haddana waxay leeyihiin xiriirka un jarayna oo waxaad qaban karaa ama isqaadi kara maaha marka kama maarmi karaan dhaqaale ahaana kama maarmaan military ahaan kama maarmaan siyaasad ahaana kama maarmaan marka waa rag hawshooda gabay oo meel kale howl ka dhig waxaysan lahayn madaxweynaha maamul goboleedka hiirshabelle ayaa ku hadlaya xaaladaha amni dare ee ku jira magaalada muqdisho hela dhowaan wisameeye lasii booqday maxamuud gaabsha ayaa warkuniin faahfaaye madaxweynaha hiirshabelle maxamed cabdi waare oo gadaarankanagaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa weliba hoose ku hadlaya amnihumada ku jarta magaalada muqdisho ya sheegay in gacanta kubahi amniga magaalada isoo warbaahinta la hadalaya weliba hoos eraya
magaalada amniga gacantow ka baxay welwel badanaan ka qabnaa xoddaas dawladdu hadday haysane oo aysan ka fal celinayne waa mas-uuliyad darro haddaysan ogeynna waa mas-uuliyad darro ka sii daran waxaa kaloo welwel aan ka qabnaa hay-adda niisa oo runtii lafdhabar u ahayd waa ogsoontihiin lix bilood siddeed bilood ka hor meeshii la qabsaday ciidamada u gurmada oo saacada gudahood ku soo afjaray waxay ahayd ciidamada niisa xuddooday ahaayeen waa la kala diray dhinaga kale soo hadarjeed sii wadadiya weliba hoos-undigaya xildhibaanada iniyo isla alyanga walow amniga magaalada kahoosan hayna
xildhibaanada ilaahay ha idi dhowro wixii hadda ka bilaaba is-ilaaliya waa hadal nin odaya waayo oo weyn xaaladda magaaladu waa isbedeshay arrintaas cid lala qaybsadaahu ma jirto cid loo sheegaahu ma jirto waa welwel annaga nahaaya hadalkan madaxweynaha hiirshabelle ayaa weliba usukoyaya hila maalmood inka dambeeyey magaalada muqdisho ku dhiyayanga qaraxyo iyo weeraro isdabarooge wasiirada arrimo oo banaanka jaamacadda arabtiya kulan kuweelada ayaa magaalada khartoum ee caasimada suudaankaasi olon ku hadalaya xaalada dalka soomaaliya kulankan boqol iyo kontonaad ee wasiirada arrimo banaanka ee jaamacadda arabta iyo maybal kuwedantiya ku hadalaan sidii la kaalmo degdega lan sii lahayo soomaaliya xiligan iyo ku jirta dhibaatooyin shal duwana qodobadanka muhiimsan ee diiradda laga saari doono shirkan iyo maybaa ku mid ahaa siyaasadda ammaanka saldhigyada dastuurka nidaamka xisbiyada siyaasadda kuwaca ama saranqaadowka dhaqaalaha iyo dib-anqaabayowka ciidamada soomaaliya maybasaas oo kale ayaa la wadaagi doonaan qaar ku mid ee dalalka jaamacadda arabta iyo ka dhawaaqeen inti iyo cafyan diimaha iyo keliya soomaaliya wasiirka arrimaha banaanka soomaaliya axmed ciise cawad ayaa lakuwada intiisa shirkaasay ku qayb galaa waana miilasay khudbada ku jeediyey etoobiya eltreya ayaa soo homoogiyey jojo mar kale dib unfurana madaxda dalalka etoobiya eltreya ayaa dib unfuraya haduudogaya dhulka iyo aan isku tallaabo jareen oo la hiriyay labaatan sano ka horumarkii iyo dagaal xuma la galeen lamadaas ayaa dal oo darishai sagaashameeyadii furitaanka wadada gobolka zalabesa ee waqooyiga dalka ethoobiya ayaa mayba daba socotay liiskii taariikhiga haye ee nabada oo bililuuliya iyo saxiideen ethoobiya iyo eritreya arrintaas waxaa noolayaasi xidhiirkii diblomaasiyadeed ee lamada dal oo mara adow haayeen arrintan iyo mayba wadadan harasa intii dib anbadooban kumanaan qoysas oo lamada dhinac ka shalxayiranaaye dibanfarowka wadadan iyo mayba iyo hakabeega maase maalin habboon iyo ona lamada dalba iyo on dabaaldegahayan sanad guuridii cusuba maraykanka iyo mayba kordhiyahaya dagaalka droniska ee soomaaliya c i e da maraykanka iyo mayba ay sheegtay intii kordhiyaas weerarada irka ee dhiniga kooxoo la dagaalamayeen geeska afrika kooxoo ku dagaalamayeen afrika bacdama ayaa dhimaasa ciidanka dhulka ee howlgalawa warbixin laha ku saaraya c i e da iyo maybaa la ka sheegayaa siyeeda boqol askari oo maraykanka ku rooga dalka niger intii laku qaado islamarkaasina laka bedelow saldhiga diyaaradeed ee duuliyaha aan lahayna ee meelasaya ku howlgalayaan ammaanka xarumo degmooyinka magaalada muqdisho iyo siwiin laga adkeeye ammaanka xarumo degmooyinka magaalada muqdisho yaa si-eedan weyn laga adkeeyey ku gadaalmarkii al-shabaab todobaadkii toddobaad kun iyo toddobaadkii horeba iyo weerara iyo ka qaadeen xarumo degmooyinka holwada hodan iyo helwadaaga degmooyinka qaar yaa la sheegaha intii dhagxaan iyo bire uweyn ah la kajarayay wadooyinka hagalaayaan saas oo kalena ayaa jarta feejignaan dhinaga ammaanka ah meelisin warkaas kula socotaana dhugunsidaal mayba waa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mayata sababta maraykanka uusan ka hanjabay maxkamadda caalamiga ee dembiyada maraykanka ayaa maxkamadda caalamiga ee dembiyada kugoodi intii uusa unaqabateedoon unaqabateen ususaha ka rogo doona haddii sii wada dacwada ku dhan eh muwaadiniinta maraykanka maxkamadda ayaa hataa maybaaya tixgeliyaas intii dacwada loo ku qaada dada maraykan dhaladii oo taadiye ku jeysaday maxaabiista reer afghanistan ee la taliyaha dhiniga amniga ee maraykanka john belton iyo maybos sheegay intii maraykanka uusa sameeyi doonaa wal kasta oo kuku difaca muwaadiniintiisa maraykanka ayaa mayba ku mid iyo wadamada ayo ansaxi inaantiyo ka biiraan maxkamadda caalamiga oo la asaasay lamada kun iyo lamadii maxkamadan yaa mayba baarase cadaalada intii horsheenta dadka mas-uulka ku ah suuqii dembiyada ku dhankahay bini-aadinimada iyo dembiyadii dagaala khudbadu soo ku jeeday magaalada washington yaa master belton mabos ka sheegay intii haddii maxkamadda iyo hor ku horkoyta maraykanka iyo unku aamasa doonaa xaakimiinta iyo mayba dacwada oogiyaalka iyo ka howl galayna maxkamadda i c c maybana lakumamno u doonay intii iyo galaana dalka maraykanka sidaas oo kalena mayba laku inqabatay doone la-agojo oo unyalan maraykanka finland yaa shacab ya maybaan ku digday baasabooro wal ku qaldanyiin booliiska wadanka finland yaa maybaan ku weeray dadweynaha intiyo hubiyana anti baasabooradiyo iyo-yin aano qaldan oo aan lahayna calaamada calaamadaha saxda ee maadaama arrintaasiya dhiba-ansheena korta markiiyo safraayana taliska booliiska iyo saas oo kale mayba marka si ay ciidamada ilaalinta xaduudo inti iyo ilgaara iyo kafirian baasaboorada aan samaysan sida isla dhaafka eh wararkan iyo maybasaas oo kala tabiyey warbaahinta dalka finland ee yele national broadcaster maybana laka sheegay intii baasaboorada iyo samaysanin si dabagedise waanay si daba marsiihayan mayba saas oo kala habatay intii calaamadahaasi dabagedise langdaba iyo waana tirooyinka baasaboorradana laha shal saaray baasaboorada calaamadii iyo isdabamarsiyiin iyo mayba iyana haano habhenantiindhahaytii sanadihii lamada kun tome ilaamadi ilaa lamada kun tome ilitee warkii hamingnama dhugumsidaal idaacadda warsan isinkula socoteen antaninka dhunye farsameeqaan gaabshaa iyo anoo jakaartay osanle hamiin fayla